بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين الذاكرين الخاشعين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى ولا ليال وحن كهد الدنيا قصة aada u cajiiba oo in lagu cibro qaato mudan qisadan waxay ku saabsiisan tahay asxaab asabt waa qoom ka mid ah reer bani israa'iil yahuudi reer bani israa'iil oo deganaa magaalo xeebeed ku taala meel u dhow xeeb ama bad u dhow magaalada waa laisku khilaafaa waxaa la dhahaa inta badan waxaa loo badan yahay inay ahayd magaalo la dhaho ayla oo xeeb ku taalla magaaladan dadkii deganaa waxay ahaayeen dad reer bani israa'iil ah oo yahuuda waxay u baahdeen qoomkani oo ay eebbe ka baryeen inuu allah u sameeyo subxaana wa tacaala maalin ay cibaadadiisa ay ku mashquulaan maalmaha kaloo dhan in ay shaqaystaan laakiin maalin gaar ah oo ay shaqada ka nastaan oo ay eebbe subxaana wa tacaala camalkiisa iyo cibaadadiisa ay ku mashquulaan eebbe waa u dooray toddobadii casho maalinta sabtida ah ayaa loo dooray maalinta sabtida ah maysan shaqaysan karin shaqadooduna ama dhaqaalahooduna waxau ku xidhnaa uun maadaama ay deganaayeen dhul xeebeed kalluumaysibu ah marka maalintii sabtida ahayd looma ogolayn in ay kalluumaystaan oo ay badda galaan looma ogolayn waa maalin loogu talagalay inay cibaadaystaan qoomkan allah subxaana wa tacaala wuxuu doonay in uu ikhtibaar ku sameeyo inuu imtixaamo in ay dul qaadan karaan oo ay u samri karaan mashaqada iyo dhibta haysata qoomka kan waxaa lagu imtixaamay kalluunkii laga mamnuucay in ay kalluumaystaan maalinta sabtida ayaa soo farabatay maalintii sabtida ee aanay kalluumaysanin ayaa kalluunkii xeebta yimi xataa waxaa la dhahaa wuxuu yimi guryahoodii kalluunkii ordaya subxaan allah kalluunka kan maalmaha kale lixda cashee kale toddobaadkaas isbuucaas ma uusan iman jirin ama wuu guray waa la waayay kalluunku meel u qabtay doontay fuulaan markab bay fuulaan way raadiyaan shabaag bay dhigaan badda hoosteeda qalab kaley adeegsadaan waxaa lasoo helaaba waa wax yar ama kalluunba lama soo helo maalintii sabtida ahayd ee ay ka mamnuuca ahayd inay kalluumaystaanna kalluunkii isaga oo aada moodid inuu qaxaayo ayuu imanayaa xeebta subxaan allah way u dul qaadan waayeen markaa qolo ka mid ah yahuuddii deganeed magaalada tan ayaa fakeray waxay dhaheen sidanisi maaha waa in aynu keenno farsamo iyo xeelad aynu ku kalluumaysanno waxay dhaheen waxaynu ognahay in ay kalluunkaasi uu imanayo maalinta sabtida waan hubnaa maalinta sabtidana waa inaga mamnuuc inaan kalluumaysano marka wayna fikrad keenaa ama xeelad ama khiyaano waxay doontaba ha noqotee aan kalluunkan ku helno way fakereen markii dambe waxay la yimaadeen fikradda ah in ay shabaagtooda soo qaadaan oo ay dhigaan maalinta jimcaha gelinka dambe inay shabaagta dhigaan badda inay dhigaan sidoo kale ay godod ay qodaan dabadeedna kalluunku markuu yimaado maalinta sabtida uu gododka ugu dhaco baraagta ay sameeyeen sidoo kale shabaagtii ay dhigeen maalintii jamcahana ay ugu daadato kalluunkii oo ay ku qaqabtaan maalinta sabtida markaa way iska seexdeen waxba may soo shabaagtiiba dhigeen habeenkii maalintii jimcaha gelinkeedii dambe maalintii axadda ayay yimaadeen deetana kalluunkii oo baraagtii ku jira iyo shabaagtii ay dhigeen maalintii jimce ayay u yimaadeen subxaana allah khiyaano dabadeedna xeeladda tan la yaabka leh ayay sameeyeen markii ugu horreysay nin baa sameeyey baa la yidhi markii la arkay inaanay waxba ku dhacaynin ayay kuwii kalena ay ku daydeen qoomkii sidiibay arrintii kusii faaftay dad badan ayaa sameeyey waxaa la yidhi farsamo ayaa la helay maalinta sabtida lama kullumaysanayo laakiin shabaagtiina ayaan dhiganaynaa maalinta ka horeysa sabtida sidaasaanaan ku kalluumaysanaan kalluunkii ku helina subxaan allah qolyihii kale ee aan iyagu ku raacsiisanayn fikradda tan ayaa waxay iyaguna u kala baxeen laba qaybood qayb waxay tidhi xumaantan aada wadan joojiya xeelada tan waa farsamaysan tahay waa khiyaano waa khiyaano yahuudeed hala joojiyo subxaan allah way diideen waxna waa laga qaadan waayey qoladii kale ee aan iyagu aan xumaanta samaynin ama khiyaanada tan aan samayn ayagina waxay sameeyeen waxay u tageen kuwii dadka waaninayay oo waxay dhaheen maxaad ka waaninaysaan qoom ee baa cadha kusoo cadhadiisa kusoo dejinayo maxaa ka waaninaysaa kuwan dadkii ayaguna may waaninin kuwii dadka waaninayana way niyad jabiyeen subxaan allah markaa saddexdaa qolo ayay u kala baxeen qolo ku xadgudubtay maalintii sabtida ahayd oo kalluumaysatay oo khiyaaniyo xeelad ku kalluumaysatay qolo u digtay oo xumaantii ka digtay iyo qolo ka aamustay balse inaa kamamaysaban aamusinne ee niyad jebiyey dadkii kale ee ayagu xumaanta reebayay subxaan allah maalintii dambe waxaa dhacday qoomkii intii aan xumaanta samaynin guryahooda ayay galeen oo ay ku laabteen dabadeedna allah baa kusoo dejiyey cadhadiisii kuwii xeelada tan iyo khiyaanadan sameeyey subaxii markii lasoo kacay ayaa dadkii intii kalluumaysan jirtay ee ku xadgudubtay maalinta sabtida waxay isu bedeshay daanyeero subxaan allah daanyeero ayay noqdeen qiradah laa ilaaha ila allah eeba waxa uu ku nasakhay in ay noqdaan daanyeero daanyeeradii ayaa u yimi dadkii ay isku ehelka ahaayeen oo ay garanayaan manaysan hadli karaynin markii ay u yimaadeen dadkii kale ee aan iyagu ka qaybgelinin xeeladan iyo khiyaanadan ayaa markay arkeen ayay argagaxeen markaasaa la canaantay daanyeeradii oo lagu yidhi war miyaan laydinka degin miyaan laydinka digin arrinta tan markaa daanyeerkii ma uusan hadlin ee madaxun buu ruuxay waa nooga digteen waa nooga digteen cadhadii ee baana ku dhacday waliyaadu billaah marka qoladaas yahuudeed allah waxa uu ku nasakhay subxaanahu wa tacaala daanyeer waxaa kaloo la dhahaa dhalinyaradoodii daanyeere noqdeen kuwii shuyuukhdiina khanaasir ayay noqotay doofaaro waliyaadu billah wayba kasii daran yihiin kuwaasi subxaan allah calaa kulli xaal qoomka kan waa la nasakhay markii la nasakhay daanyaro noqdeen saddex casho markii ay joogeen ayay naftii ka wada baxday marka wax nasab ah kamaysan tegin manaysan tarmin subxaan allah labadii qole ee kale ee qolana ay u digtay dadka kan allah subxaana wa tacaala qur-aankiisa ayuu ku xusay oo waxa uu yidhi waan kor yeelnay oo waan badbaadinay kuwii mu'miniinta ahaa ee u digay ee xumaanta ka reebay dadka kuwii kale waa laga aamusay qur-aanku uu ka aamusay qoladii kale xumaanta samaysana waa la sheegay ayaguna oo waa la cadibay laakiin qoladii ayagu aan xumaanta reebin ayaga waa laga aamusay waana laisku khilaafaa oo waxaa la dhaxaa miyaa lala cadaabay kuwan mise kuwii la badbaadiyey ayay ka mid ahaayeen allahu aclam markaas waa qiso la yaab leh oo aada iyo aada u cajiibah oo in lagu cibro qaato mudan insha allahu tacaala inta aynu mid qisadan la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu wabillahi towfiiq wallahu aclam